bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam amaa bacdi maanta waxaan iskugu nimid runta maamulka anagoo ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka degmada afgooy waxa aan ka hadlaynana waxay ahayd laba arrimood labadaas arrimood oo kala ahay xagga ammaanka amniga iyo kala dambeyn la-aanta magaalada oo amnigeeda faraha uu ka baxay iyo mid kale oo arrin kale ah oo ishaag ilaahay kuuma daraadee ah nin hadda soo qaatay waraaq oo isku sheegayo duqa magaalada in uu wato dikreetadeeda oonan aan waxba aanan ka ogeyn annaga maamulka degmada iyo waxay dawladda dhexe ee soo dhistana ay joogaan isagana uu sheeganayo duqa magaalada annagana aanan wax aan ka ognahay iyo wax odayaasha lagala tashtay iyo wax meel walba maamulka wuxuu ku dhisnaa la tashi odayaal arrinkaasi iyo arrinka ammaankan ayaan uga hadalnay shakhsiyaadkan aad ka cabanaysaan ee digreetooyinka lagu magacaabo wata marka ma hal qof baa sidaa sheegtay duqa magaalada mise shakhsiyaadku way badan yihiin ay dowladda soo magacowday waa shaksi go- hal shaksi waaye hadda waxa aan maanta aan ka cabanayna oo aan isu sheegnay shaksiyaadka kale ee guddoomiyaha iyo arimihiisa iyo iyo dadkii la shaqeynayo oo marka hore wasaaradda ay soo magacowday oo maamulka degmada aan u naqiinay mid aan ahayn oo dikreeto wato u ahaay walaalkay sidoo kale waxaa la sheegay inaad kasoo horjeesateen shir dib u heshiisineed oo la sheegay degmada afgooye inay martigelinayso arrimahaas maxaa ka jira arrimahaasi waa jiraan bark waxaan uga soo hor jeesanay ammaan waa horta sideedaba soomaali waxay tiraa ceeley markay heshiiso ayaa xoololey ay biyo xataa magaaladii iidaan nabad ahayn maalin walba dad baa lagu dilaa afar iyo labaatan saac dadka waa lagu dilaa cid loo soo qabto iyo cid loo sheego iyo cid sheeg macnaha ka dambayso lama oga ciidan booliskaha jooga amni ay sheeganayaan ma dhaafaan saldhigooda nin boolisa maanta hadaad tiraahdo magaalada meel kamid a xawtaaka kaale qaf iga soo ma aadayo ku leeyahay ammaan darro awgeed waa booliski inay amniga iyo dadki ammaankooda ay sugaan la rabay ma dhaafi karaan xeryaha ayaga ay joogaan ma dhaafi karaan suuqa isgooska jaadka maalin walba dadkaa lagu dilaa nabadoonada dhowr xabbaa lagu dilay daraadkadaas ugu dambaysa suuqa xoolaha nink manshi biyaha lagu dila cid iska wareysata male cid iyaa dila dheeda xataa ma laha booliska iyo maamulkiina afarta dhinac ay isbaarooyin ka dhigteen magaalada lacagtooda iska qaadanayaan wax maamul ah iyo wax administration ah iyo wax ammaan ah oo ka jira magaalada male sidaas awgeed magaaladii aanan ammaan ahayn ammaan kale loogama hadli karo intaas waayo waxyaabaha ugu badan ee aan uga soo horjeesa arrimahan aad sheegaysaan ma kala hadasheen maamulka degmada afgooye waa kala hadalnay wax badanaan kala hadalnay guddoomiyahaan kala hadalnay madaxa amniga iyo siyaasadaan kala hadalnay wax walba warkaan la hadalnana waxay yidhaahdaan annaga hadda maxaan ka qaban karnaa ayagiyaaba qur gurgu orod ah ayagiyaaba guryahoodii ku baxsala marka nin asaga baxsala waxuu dad u qaban kara ma jiraan
waxaa jira warar kale oo sheegaya in maamulka degmada afgooye uu sheegay haddii aan la dhisin dhulalka bannaan ee ku yaala magaalada afgooye in maamulka uu la wareegayo arrimahaas maxaa kala socotaan maadaama adinku aad joogtaan degmada afgooye arrimahaasi weli annagana ma soo gaarin kamana war hayno warkeedana meel hadda lagu hayo ma arkin laakiin waxa uun hadda aan anagu aan aragnay oo aan joogno oon arkayno oo keliya aan ka hadli karnaa wax aan arkin ama aan maqlin kama hadli karno wax hataa baaq ah ma maqasheen maamulkuu ku baaqay in dhulalka bannaan ee ku yaala degmada afgooye la dhisto ama in kale maya annaga hadda wararkaas wax aan ka ognahay ma jiraan dhul bannaan oo hadda dawlad ay leedahay ama shacab uu leeyahay oo dawladda ama maamulka meesha ka taliya oo amar uu ku baxshay oo aan ognahay odayaasha dhaqanka ee deegaanka ah ma jiraan